alo salaamu calaykum waxa weeye waa salaamaya marka hore salaamta islaamka muxuu ahaa marka xigana de waa anagu waa sidaa idin sheegay wasiirku waan nabad nimi madaxweynaha iyo marwadiisii iyo waanu nahay shan qof oo kaleeto muxuu ahaa maanta oo nimi afar toban saacadood iyo badbaanu diyaarad kusoo jiray saas aragtay ma aanan seexan shaqooyinkay waan hore ka bilownay haddana aanu muxuu ahaa wadnaa bero axadana sidoo kale waanu waa sii wadi doona haddii ilahay idmo wiigan oo dhan marka waxa weeye waa buuxnaa shirar iyo baanu ku jiraa iyo baa la gelayaa haddii ilaahigay idmo jimcahana bresio bay noqonaysaa muxuu ahaa iyo community-ga waanu aragno casho haddii ilaahigay idmo kadibna axaddana waxaan ilaahi kartee xaggeena usoo boqo usoo boqolno muxuu ahaa wadoguna waa ogyahay communityka minnesotana waa ogyahay waanu kusoo talagalay inaanu nimaadno muxuu ahaa wixii su-aalaha iyo wixii akhbaarana inteeda waa kala waa kala warheleynaa oo waxaan jecel lahay dokoba inaad cid nala soo xidhiidha muxuu ahaa aad noo noo samaysaan ama aniga ama saarax dhala ama wasiir kale jimcaale ama yuusyare intaas muxuu ahaa nambarradeedaan siin doonaa laakiin anaa ku talagalkii waxa weyn aan idiin nimaadno haddii eebeedmo idinla sheergarayno wixii fikira wixii hala ka soo baxay dhulkii iyo sidii lagu ahaa inkastoo uma badan isku kan saaganayn laakiin waxaan khilaafaadka ee maarata rajalaala internetka lagu qoro been beenta in maxaa la orata from the horse mouse inaad ka maqashaan madaxweynaha laftiisa inaad ka maqashaan supportkiina iyo taageeradiina iyo muxuu ahaa ma aha dawladda mid aad siisaan lakin waxaweye ummadda aad siisaan waayo wax lagu nooliyay waxaweye muxuu ahaa waa waxa aad soo dirtaan baa dalka waxu ah anaguna iyagaan wax ku nahay muxuu ahaa inaan idinka mahad celino oo ilaah heer madaxweyneha idinka mahad celino baan uyi waxaan usoo soconaa inaan idinku baraarujino wixii kale la qaban lahaa in aynu bage cusub oo ummadda ilaahay la jaan qaadno oo qaab dawladeed u shaqaysano in aynu tala ka wada yeelano muxuu ahaa waxyaabaha dhacaya ama muqdisho ama koonfur ama meel walba tala tala laga wada yeesho oo laisla socdo waxa weeye annaga waxaana dad obino ah in tala nala siiyo oday iyo inan iyo islaan intaba marka adeer aada iyo aada iyo aad baad umahadsantihiin rag iyo dumarba de anaguna aad baan idinku xiso qabnaa inaan is aragno weliba madaxweynuhu iyo muxuu ahaa oo aada u danaynaya muxuu ahaa aragtidiina marka guud ahaan iyo gaar ahaanba wasu wa isu arkaynaa haddii ilaahaygeedno wixii hadda nagu kordhinaysaana waa ogol lahay inkastoo haddaan waxba naga xumayno hawshaan halka u nimi gamcad fiican ay loogu jirto habeen naga soo horreeyey gabli naga soo horreeyeen dad badan naga shaqaynayaan communitikaan ka joogay odayaasha aad ogtihiin waaweynna waa arkaynaa kolba uun muxuu hadda kulliga qaar muxuu ahaa yimaadeen naga sheegeen odayaal meel fogfog iyo marka dee khayr baan idin rajeynaa waxaan leenahay muxuu ahaa idina noo diyaargooba annaguna diyaar baan idin waa soo soconnaa waa mahadsantihiin